For name, we are still not sure. They're keeping us in suspense. I'm Becky Strong, and this is VOA One, the hits.
If all
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysataan muwjadaha gaagaaban iyo efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena v o a somaly com duhur wanaagsan dhegeystayaal waa kowdii iyo barkii duhurnimo xilliga geeska afrika iyo shantii iyo barkii aroornimo xilliga washington waa arbaco waana sagaalka bisha disembar labada kun iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah falastiin axmed imaan qodobada aanu idiin haynana waxaa kamid a dhalinyaro soomaali ah oo wacyigelin la xiriirta xanuunka coronavirus ka bilaabay nairobi kadib markii uu soo labakacleeyay cudurka covid waxaan ogaanay maadaama markasta aan ka nimaadno bulshada bulshadii inaan ka mid nahay inaan waxaan ogaanay guryaha markii la joogo markii maqaayadii la joogo dadka wacyigelinta aad bay u liidataa waxaan samaynaynay markii aalatan qaybinayn laga soo kaco maaskareetaga sanitaiskaasta ee joornaalka oo kale waxaan kaloo samaynayna inaan wax duubanay waxaa kaloo aad maqli doontaan xoogsatada dekada boosaaso oo ka walacsan qiimo dhaca xooggale ee ku yimid shilinka soomaaliga heese ayaa sidoo kale qayb ka ah barnaamijka ciyaarihii ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo nuur xasan nuur
mahadsanid falastiin dowladda etiyoobiya ayaa sheegtay in ciidankeeda ay rasaaseeyeen shaqaalo ka tirsan qaramada midoobe kadib markii ay shaqaalahani ka gudbeen laba bar kontarool oo aanan loo ogolaan si ay u gaaraan gobolka ay dagaaladu ka socdaan ee tigraay ridwaan xuseen oo ka mid ah saraakiisha sare ee dowladda etiyoobiya ayaa talaadadii shalay isaga oo ku sugan magaalada adis ababa wariyaashu u sheegay in dhacdadani ay dhacday axaddii xilli ay shaqaalaha qaramada midoobey isku dayayeen inay gaaraan xerada qaxootiga ee shimeelba oo ay degan yihiin qaxooti eritreyaan ah wuxuu sheegay in ciidamo ka tirsan militariga etiyoobiya ay rasaas ku fureen shaqaalaha u n-ka kadib markii ay isku dayeen inay ka gudbaan bar kontorool waxyar kadib markii ay soo dhaafeen laba bar kontarool oo kale sida uu sheegay ridwaan shaqaalaha waxaa lagu wargeliyey inaanan loo ogolayn inay barta kontarool ka gudbaan balse waxa ay go'aansadeen in si qar iska tuurnimo ah ay halkaasi kaga tallaabaan shaqaalahani ayaa la xiray balse markii la sii daayey sida uu xaqiijiyey sarkaalkani u hadlay dowladda etiyoobiya afhayeenka qaramada midoobey stephen duyarich ayaa sheegay in warka ka soo yeeray etiyoobiya uu yahay mid laga naxo isagoo uu ku booriyey dowladda federaalka etiyoobiya inay ka hor tagto dhacdadani oo kale mustaqbalka qaramada midoobey iyo hay-adaha kale ee samafalka ee caalamiga ah ayaa aad isugu dayaya inay gargaar bani'aadanimo gaarsiiyaan ku dhowaad hal milyan oo qof oo ay barakiciyeen dagaalada sokeeye ee hadda ka socda waqooyiga gobolka tigrey ee dalka etiyoobiya maxkamadda sare ee maraykanka ayaa talaadadii shalay gaashaanka ku dhifatay iskudaygii ugu dambeeyey ee ay xisbiga jamhuuriga ku rabeen in madaxweynaha la doortay jo biden loogu diido guushii uu ka gaaray gobolka muhiimka ah ee bensylvania doorashadii madaxtinimada ee dhacday saddexdii bishii noofembar ee aanu ka soo gudubnay iyadoo aysan wax faahfaahin ah bixinin ayay maxkamadda sare diiday inay joojiso hanaanka shahaadada qirista guusha lagu siinayo jo biden gudoomiyaha gobolka bensylvania tom wolf oo dimuqraadi ah ayaa mar hore saxiixay shahaadada guusha biden ee gobolkiisa ka hor inta aysan afar iyo tobanka bishan disembar codayn ergooyinka leh codka kama dambaysta ah ee loo yaqaano electoral college bensylvania ayaa leh labaatan cod mar walbana waxa ay ka mid tahay gobollada aadka loogu dagaalamo xilliyada doorashada madaxtinimada maraykanka oo dhacda afartii sannaba mar jo biden ayaa doorashadii madaxtinimada maraykanka ee bishii hore ka helay saddex boqol iyo lix codadka loo yaqaano electoral vote balse weli si rasmi ah looguma dhawaaqin guushiisa waxay ku xiran tahay marka ay toddobaadka dambe kulmaan dhammaan ergooyinka gobollada maraykanka ee electoral college-ka dhegaystayaal warkii dunida waa naga intaa duhur wanaagsan dhegaystayaal halka warkaasi aad kala socoteen waa voice of america washington dhallinyarada garabraratada ah ee magaalada boosaaso ayaa ka walwalsan dhibaato ka haysata diidmada ay ganacsatada iyo dadka qaar diideen lacagaha shilin soomaaliga ah yuusuf maxamuud yuusuf ayaa la kulmay qaar ka mid ah dhallinyarada ka xamaalata dekedda boosaaso si uu wax uga ogaado dhibaatooyinka ay hadda qabaan magacayga waxaa leedahay nuur cabdiqaadir ciise waxaan u soo noqonnay shan muddo shan maalin ma shaqayn xamaalayga waxaan nahay mataqaana magaalada booso ka xamaasho garabkooda ku xamaasho lacagtii soomaaliga ahayd oon kuwa aan mataqaana qaadan jirin oon xaafadaha in la tegi jirinne ma socoto ma soconayso saas la awgeed shan maalin muddo shan maalin ma shaqayn dhibaataan ku qabnaa marka lacagtaa soomaaliga oo la joojiyey waaya sidee idii saamaysay marka saamayn fara badan wallaahi duubka caanaha mataqaana la geey jiray saddexda kun mise afarta kun haddeer magaaladeena siddeed kun baa laga siyaa oo shilin soomaaliga ah siddeed kun oo soomaaliya laga dayaa koobka shaaha mataqaanaa shanta kun aa saaka siddeed kun baan laga siiyey magaalada waa kaa magaaladayna xaaladeeda waa noocaas dhibaato fara badanna ku qabnaa Waaya, muddo shan beri ah kadib marka maxaa qabatay ilaa iminka oo shaqaa wallaahi wax shaqo oon qabta ma laha annaga dekedaas waa ka xamaalan jirna meel waliba dekedii waa xiran tahay oo canshuuraadkii baa lasu hayaa wax walba mataqaanaa waa now shan maalin anuma shaqayn waa saan u galbanaya haddeer waa aniga adiga artaba oo kaasoo dhibaato fara badan baan ku qabnaa guriga markaa ku laabato kadib bal sidee xaalku noqonaya ciyaalkii iyo haddaad dib ugu laabato?
wallaahi ilaahay baa yaqaanaa un ciyaalka ilan ilaahay baa abuurtay arsaaqadan ilaahay baa bixiyaa ilaahay baan mataqaanaa un inuu waxaan wax ka bedela aan ka baryaynaa waaya imise ciyaalaa bisha afar ciyaal iyo hooyadood oo kaasoo maasha allah waa iska dhaqnaatay Ee, ninkan dhallinyarada isagana halkan fadhiya Ee, magacaaga magacayga siyaad maxamuud tacsiib wallaahi waa nabad magaaladaasaan ka xamaalinaa xugsatay magaaladaa nahay waxaa weeye micnihii lacagihii qaadan jirnay oon ka shaqaysan jirnay magaalada waana loogu diiday oo soomaalida aheyd Een, xaafadihii waxaan la tagna ma lahan Ee, lacagta xaggeeda ayaan micnihii ka nahay dhibaata aad aweynba ayaa naga haystaa Ee, haddeerna waxaan jecel nahay in lacagtaa micnihii naloo fasaxo xaafadihii waxaan la tagna ma lahan sida ninkaa u sheegi weeye muddo shan beri ah magaaladii waa galnaa waana ka soo baxnaa haddeerna waxaan jecelnahay lacagtii in naloo fasaxo xaafadihiina micnii waxaan la tagno oo magaalada waa soo galnaa waana ka baxnaa waxaan dib ugu noqno mala maxaa qaban jireen marka hore marka hore xamaali baan ahayn tekadaasaan ka xamaalinaynay iyo bakhaaradaasaan ka xamaalinaynay tekadiina canshuuray wixii baa lasku waa xiran tahay magaaladiina waa xiran tahay oo bakhaaradii waa xiran yihiin Dee meel aan marka waxba ka keenna mahaan ilaahay xaggiisa layna sugayna markaad ee, xamaaliga aad tihiin oo kale oo garabrarato aad tihiin kiishka bariiska ama burka aad qaadaan oo gaariga aad saadhaan ee, doonta ama markabka ka soo dejisaan maxaa lacag ah intee lacag ku qaadi jireen wallahi kiiskii lacag afar kun oo afar kun baan ku qaadi jirnay oo soomaaliya oo soomaali ah Ee, haddeerna lacagtii maba iidin ku shaqaysanaynaba lasii diido Ee, haddeer macnee xag ilaahay leen wax ka sugaynaya moogiye ma hayno xaaladda noloshiina waa sidee qoyskii iyo wallaahi xaaladda de kulley ilaahay baa og laakiin waa ku dhibaataysannahay lacagtaa la joojo xaggeeda caanahii waa naloo weydiiyaa dab ma shidno ma- maba shidanno magaaladii ah, wixii ku- ku shidi lahayn dadkii magaaladii kama soo heloyno caanaha naloo weydiiyaa caanihii ma hayno dee saasay xaalkii u yahay Waaya, imise sanaa ka shaqaynaysay ee xamaaliga anigu toddobiyo toban sanaan jooga boosaaso intaa macnihii baalashtaan soo maray ee, gaardhaqayaan soo maray haddaan xamaali baan nahay dee toddobiyo tobanka intaan shaqadaas leenahay tanoo kale mid iga daran ma arkin ba intaan boosas joog baalashdaan soo maray oo gaardhaqay soo maray middaa mid ka daran ma arkin shanta beri oo magaaladu ay xirneed ee, iyo maantay maxaa kale oo aad ee, intaas inta ka dambaysa qabateen waxaan qabannay oo haddeer jirto ma lahan saaka suuqa maxaa ka raadiseen saaka camal baan ka raadinay dee magaaladii oo qami aan aragno u xiran dee sidaan meel u fadhinay oo dirjinada u fadhinay eegana waa iska soo noqon oo xaafadaha inaan kusii noqon dewaka eegana xaafadahaynii baan ku laabanay ciyaalkaynii baan ku sabrayna imise qof baatiin oo dhallinyaro ah inta halkan taaganba inta halkan taagan labaatan qofood aan ku taaganay intaan magaaladan wada galnay saaki waana kasoo wada baxnay dee ciyaalkayni aan dib ugu noqonayna eegane wax bilo adeer naaga horreeya ma laha jaabkaynay ku xisaabtamayeen ciyaalka dee jaabkiina hadduu faaruq yahay maxaad maxaa xaggee wax laga keenaya dee waa un annaga laynagu sabrayan annagaa dib ugu noqonayna waay marka cabashadiinaas ee, banaanbax ma ka samayseen ee, dadka ganacsiga ahaa oo u shaqayn jireen mala hadasheen kulley wallaahi annaga mudaharaadka waa socdaa laakiin wax intaan u tagnay micnee shirkada aan dhaanay ma lahan micnee war sidaanaa jirtaa oon u cawanay ma lahan marka guriga markaa ku laabato maxaa qabanaysaa adeer waxaan qabanayaa ilmahaygaan iska hoos tagaya waa iska wixiis ilaahay ii irsaaqaan cunaya oo kaa maxaa fariin oo diraysaa oo ku aadan dadka ku dhegaysanaya waxaan u dirayaa inay micnee xaal la gaaro oo micnee oo lacagtaa naloo fasaxo ummadda soomaaliyeed micnee xaal loo raadiyo sidaasaan rajaynaya haddii ay sii socoto ka waran arrintan maxaa dhibaato ah oo aad is oran kadhaa waa ka dhalan karaan dhibaato aad u weyn baa ka dhacaysaa micnee haddaba sidaan kusii socoto dee waan la baktinayaa wixii lagu micnee ee, lo- cunadii micnee lagu soo iibsan lahay waa sidaan baa dhacday lacagtii baa nalaaga joojiyey maxaa marka lagu noolaanaya dhimashaan imaanaysaa meesha imanka inaan lacagtaa naloo fasaxaan diyaar u nahay oo shacabkayna micnee eh, soomaali ku nool naloo fasaxo lacagtii waxaan codsanaynaa inaan lacagtaa naloo fasaxo ciyaalkii noo joogay oo waddanka nooga noolay sidaan ku beelanno xoogsataan nahay ganacsiga la furo meel walba naloo furo baanu rajaynaynaa kulle annaga etoobiyan ka nimid etoobiyan dib ugu noqonayna hadday sidaan ku sii socoto waayo si micnihii lagu noolaan kara ma ahan shaqaysataan ahayn haddaan ka waynay oo sidaan ay u xirnaatani waddankaynan ka nimid baan ku noqonayna etoobiya dhinacee ka timi waxaan ka yimid gobolka khalaaf oo kah kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhallinyaro ka shaqaysa dekedda magaalada boosaaso waxaana ay isla boosaaso ugu warrameen wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf haatanna ku soo dhowaada heesta soo dadaal waxaa ku luuqaynaya fanaaniinta mursal muuse iyo hodan cabdiraxmaan
dhahur wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegaysanaysaan dhalinyarada aqoon-yahanada soomaalida ah ee ku nool xaafada islii ee magaalada nairobi ayaa halkaasi ka bilaabay dadaalo dheeraada oo ay dadka ku nool xaafadaasi uga wacyigelinayaan khatarta covid nteen xilli dalka kenya uu mar kale kusoo labakacleeyay islamarkaana ay sii kordhayaan tirada dadka cudurku ku dhacayo burhaan cabdulaahi iimaan oo ka mid ah horjoogayaasha dhallinyarada ee nairobi ayaa uga waramay wariyaha v o eda ee nairobi qadar maxamuud xareed covid nteenka waa ogtahay wuxuu bilowday sanadka hore dabeeqadiisii sanadkan hortiisa wuu aad noo saameeyey haddana waxaa malaa mar raba inuu ugu soo noqday haddana nasibdarrada jirta waxay tahay iyadoo wacyigelin jirto iyadii adduunka waxyaala meediyaha uu ka sheekay wax adduunka ka jira baa waxaa malaya xaafadda isle dadkanaga inayd ku wacyigashaneen cudurka halista uu leeyahay markaas anagoo sanad kasta sameyna barnaamijkan sanadkan wuxuu kusoo aaday laba arrimood mar wuxuu kusoo aaday covid nineteen kuu jira haddana wuxuu kusoo aaday anaga u dabaaldegayna toban sana xabad aan ka shaqaynaynay haddana dhallinyaradii xabadda isliijooga badankooda ay nala shaqaynayaan anaga marka dhinac laga eego waxay noo tahay fursad weyn bay noo tahay dhinac kale marka laga fiirina waxaa la qaabsanayna dadweynaha xaafadda iyo adduunweynaha waxaa la qaabsanayna cudurkan viruskan caqabada ku ah adduunka horumarkiisa iyo ganacsiga waa su-aal aad u wanaagsan qadar waana ku farxsana ina weydiyo su-aashaas sababtoo tahay marka wacyigelin la yidhaahdo qofka marka uu helo warbixin ama informationka markuu helo haddii lagu yidhaahdo meeshaas ha aadin oo kale halis bay leedahay waa inaa ka leexat in aadi ma ahan waxaan sameynay in dadka aan qaybina maantao kale waxaan qaybinaynay baalkan la dhahaya maaskaraha waxaan kaloo qaybinaynay waxyaalaha gacmaha lagu dhaqdo oo la yidhaha sanitaiskaasa waxaan kaloo qaybinaynay news journal news letter isla news waxaan sameynay warbixin dowladda waxay sameeyey waxa la dhahaa covid nineteen protocol bay sameeyday dadka magalsku keena oo kale maxaa dhici kara marka meel aadiyoo kale maxaa lagaa rabaa waxaa mala dadweynaha informationka inaysa haysanin marka waxaan sameynaynay information keliyana ma ahan waa in haddana waxyaalaha materialkan dadkan waan siinaynaa maaskaraha ku xirasanka waxaan waa virus wada meesha waa la socdaa dadkaas loogu soo diro ma lahan gacmaha iska dhaq baalkan bahashan sanitaska way fiicanta gacmaha ku dhaq joornaalkan akhriso waxaa kaheleysaa macluumaadkan oo loo yaqaano covid nineteen protocol dowladoo kale dadka marka shiroo kale dadka isugu imaanaan kale maxaa laga rabaa waa inay kala fogaadaan waa ina waxyaanoo kale dhan ay fahansan yihiin waa in yacni dadkan waxaan dadweynaha sliib marka fiiridid waxa yarbaa waxay qataan maaskaraha inta gacmaha barnaamijkan ku haystana way yar tahay ganacsadana waxaan dhehaynay markii waxaan ay jiraan oo kale isticmaalaha waxyaale onlineka loo yaqaano zoom conference oo kale haddii aragto kale in shirkada kale ay weyn dad badan ay meesha ay joogaan oo kale waxaa jira waxa la zoom conference application forty minute oo kale ku siinayo way for free dadka meel kasta kale joogaan yacni ay wax isku kala gudbi karaan marka isintii oo kale zoom conference bay aan lahayn shaloo kale waxaan lahayn waxaa la stakeholder engagement waxaan ku sameyn aban maanta iyo maantana waxaan ka sameynay xaafadda Halifax Avenue Omega Mall ba waxaan dhignay tendo si waxaan u qaybino dadka dadweynaha meesha marayaan yacni waxaan u qaataan
qalabkan aad qaybinaysaan intaad ka keenteen yaa idinka caawinaya anaka saan kuu sheegna horta anaka maadaama horta dhalinyaro aan ahay xulafo isku imaanay anaka ruux anagu waan sameynaa inaan sameyno contribution laakiin waxaa xisad mudan inaan la shaqeyno ganacsada inaan la shaqeyno dowladda inaan la shaqeyno dad kala duwan oo yacni ayag ruuxooda danayna barnaamijyada aan qabano dowladdu maxay idinka caawinaysaa dowladda waxay naga caawinaysaa in ay nadhiirigelido in dad macnaha qoraal oo kale marka la yidhahdo oo kale caafimaadka oo kale ka sheekeeyo kale ay soo qori karaan oo kale ammaanka oo kale marka laga sheekeyn oo kale qaybere ammaanka inay soo diraan dowladda badanka badankooda ayaga waxaa waaye waa dowladdii dhammeed waaye marka waxooda waxaa waaye waa logistic waxa la iyo facilitation bay sameynayaan marka maxaa idinku maxaa idinku dhaliyay idinka inaad hawshan qabataan waan ku faraxsanahay mar kale su-aashan sababta waxay tahay waxaan ogaanay maadaama markasta aan ka nimaadno bulshada bulshadiina ka mid nahay ina waxaan ogaanay guryaha markii la joogo markii maqaayadii la joogo dadka wacyigelinta aad bay u liidataa aadi markaa maanta maanta oo kale suuqan markaan joognay oo teenada banaanka inoo taalay dadweynaha marka waxaan fiirinay dukaamada jooga aad bay ugu yaryihiin dadka suuqa imaanayaan oo soomaalida ahayn oo kale oo kenyaanka oo meelaha kale ka imaada dukaamada isugu imaada maskaraha way wataan dadkanaga laakiin dukaankii jooga wixii gadaayay ma wataan marka sometimes oo kale ceeb baan u aragnaa because waxa waaye waa ina qofka dadweyne dadkanaga waa inay fahmi karaan marka uu imaado waxyaalahan oo covid nineteenka oo kale waa virus waa hargabka oo kale waaye meel buu ka imaanaa meel kale dabeesha buu la socon karaa marka maskara ha wado waa in adiga ay noqotaa role model dadka kale inay kugu daydaan waaye suuqa isliyo kale waa suuq aada u mashquul badan dadkuna ay aada uga badan yihiin marka ma kula tahay in dadku ay wacyigelinta qaadanayaan oo ay u hogaansamayaan wacyigelinta way ila tahay sababtoo tahay dadweynihii imaanaya suuqa markay maaskaraha ay wataan qofkii adeegay usoo doonteen oosa wadeenin marma xoogaa yaxay xishood bay ku noqonaysaa bukaayag ruuxi way ka cabsanayaan dadkan oo kale amase waxay isleeyihiin miyaysan isli kamid ahayn kenya oo kale maxaa meeshan ka jira marka waxaan la shaqeynaynay dowladdii haddii ay noqon lahayd xafiiska dhinaca sentocostalk oo kale xafiiska muxishimoog haddii noqon lahayd county government d c iyo haddii noqon lahayd d o g yacni barnaamij stakeholder shal oo kale waxaan la kulanay meelo kala duduwan xataa saxaafadii oo kale waan la kulmaynay sida macnaha barnaamijkan oo noqo barnaamij wadashir looga shaqeeyo annaga keliya yacni aysan noqon wax annaga aan aan wadano waxaa jira hab ama qaab aad ku tuseysaan muhiimadda maaskiga iyo kahortaga cudurka uu leeyahay ha waxaan sameynaynay markii aalatan qaybinayn laga soo kaco maaskaratiga sanitaiskaasta ee journaalka oo kale waxaan kula sameynayn inaan wax duubanay social media horta cambaign baa ka sameynay dhinaca social mediaha waxaan isticmaalayna media aad baa u isticmaalayna saddexdii bilooda lasoo dhaafay ministry mediaha electroniga britanka t v-ga marka electroniga t v iyo waxaa idaacad waaye social mediahan aad baan u isticmaalaynay kaas waxa uu ahaa burhaan cabdulaahi iimaan oo ka mida hormuudka dhallinyarada magaalada nairobi waxa uu waramayay wariyaha v o e da ee nairobi qadar maxamuud xareed dhegeystayaal markana kusoo dhawaada ciyaarihii waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha alekhandra sabela tababarihii hore ee xulka kooxda kubadda cagta argentina ayaa ku geeriyooday dalka argentina kadib markii in muddaa uu xanuunsanayay ciiryaankii hore qadka dhexe neediyada leeds iyo shevel united ee dalka ingiriiska iyo sidoo kale kooxda river blade ee dalka argentina ayaa geeriyooday sida xiriirka kubadda cagta dalka argentina uu shaaciyey war twitterku ay ku soo qoreen xiriirka kubadda cagta ayaa lagu sheegay inay ka tacsiyadeynayaan geerida alekhandra sabela oo sidoo kale xulka dalka argentina fanalaha gaadhsiiyey isagoo tababar u ah kooxdaasi sanadkii kii ciyaarihii lagu qabtay waddanka brazil sabela ayaa tan iyo bishii nofembar ku jiray cisbitaal waxaana dhimashadiisa imaanaysaa laba toddobaad uon geeridii halyeygii hore ee xulka kubadda cagta dalka argentina diego maradona oo isaguna dhintay haddii aynu gudagalano dhinaca iyo champions liaga kulamo ka tirsan champion liaga ayaa la ciyaaray iyadoo kooxaha qaar ay xaqiijiyeen inay wareega xiga ay usoo gudbeen halka kuwo kalena ay ka hareen naadiga manchester united ayaa wejigabax kala kulantay naadiga rb leipzig kadib markii guuldaro laba iyo saddex lagu awoodroonaaday taas oo guuldaro xanuun badan u ahayd naadiga manchester united waxa ay ka dhigan tahay naadiga united ay ka harto gruubkani islamar ahaantaasina ay ciyaarto koobka yuruba league labadii kulan ugu dambeeyey naadiga manchester united marka laga soo tago waxay ahayd kooxda hogaaminaysa guruubyada iyadoo uun wax hal dhibic la mid ah ay u baahnayd kulmadii ugu dambeeyey si ay u xaqiijiso in ay gruubka ku nagaato oo qeybaha haray ee champions leaga ay sii ciyaarto hase yeeshee waa ay ku guuldaraysatay labadii kulan ugu dambeysana waa laga awudroonaaday oo marna waxaa ka badisay naadiga b s g haddana waxaa ka badiyay naadiga r b lipzig ciyaarta gruubka kale waxaa markaa ku jiray oo wada ciyaarayay naadiyada kubadda cagta ee istanbul basikseher iyo naadiga b s g ee dalka faransiiska ciyaartaasoo toban daqiilahaasi ay socoto ayaa la joojiyey islamar ahaantaasina ciyaartooyda kooxaha ay garoonka ka wada dareereen kadib markii tababar ku-xigeenka kooxda istanbul basikseher uu ka cuuday qaabka uu ula dhaqmay iyo magacu ugu yeeray mid kamid a garsoorayaasha ciyaarta b s g iyo istanbul basikseher oo uu ku tilmaamay isagoo oo ugu yeerayay qof madow inuu yahay taas oo ay ciyaartooyda iyo tababar ku-xigeenkuba ay ka caroodeen ayna u arkeen inay tahay fal cunsurinimo sidaa daraaddeedna ciyaartooyda kooxda kubadda cagta istanbul basikseer ay garoonka isaga baxeen b s g na si ay u taageeraan istanbul ciyaartooydooda iyo qaabka aan wanaagsanayn ay sheegeen oo la dhaqmay ayay iyaguna garoonka uga baxeen naadiga yuventus ayaa saddex gooli waxba kaga adkaatay naadiga barcelona labada kooxood ayaa marka la fiiriyo min shan iyo toban dhibcood iska leh lixda kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaareen ciyaaryahan christian ronaldo ayaa laba ka mid a saddexdaasi gool u dhaliyey kooxdiisa labadaas oo rigooro wada ahaa halka goolka kale ay naadiga yuventus la timid welila ciyaaryaha makeni gool aada u qurux badan oo ay kasoo wada shaqeeyeen ciyaaryahanada naadiga yuventus fursado dhowr uu sameeyey ciyaaryahan leonel messi ayaan u suurgalan in wax goola uu halkaasi ka dhaliyo iyadoo tani ay cadaadiska sii saarayso kooxda barcelona oo muddooyinka ugu dambeeyey xaaladeedu aysan wanaagsanayn naadiga zent ayaa laba gooli gool kaga adkaatay naadiga brush dortmund halka lazio iyo club brugna ay laba iyo laba isla dhaaf waayeen gruubkaasi waxaa ka soo baxay oo qeybaha xigaa usoo gudbay naadiyada lazio iyo brush dortmund oo toban iyo saddex dhibcood dortmund ay kusoo baxday halka laziona toban dhibcood ay kusoo baxday club brug sideed ayay leedahay oo waxay ciyaari doontaa yuruba league maanta kulamo kale ayaa dhici doona waxaana ka mid ah naadiga manchester city waxay la dhiri doontaa naadiga maqse munchen gladbach iyo real madrid ayaa ballansan halka inter iyo shakhtar donesk ay wada ciyaari doonaan waxaa sidoo kale wada ballansan oo dheeli doona naadiyada locomotive moscow iyo bayer munich zelsburg iyo atletico madrid ayaa wada dheeli doona halka ayax iyo lana ayaa sidoo kale wada ballansan dhegeysiya koba libidoriaska ee dhinaca iyo latin america grimeyo ayaa la dhiri doonta naadiga santos f c halka boca juniors ay la dhiri doonta naadiga international xubinta ciyaar halkaas ayna joogto dhegeysiya
aad ayuu u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inoo aqriyay xubintii ciyaaraha haatanna ku soo dhowaada heestani uu ku luqaynayo fanaanka da'da yar sharma boy
guud ahaana idaacaddeenii duhurnimo ee dhallinyarada maanta dhegaystayaal waa naga intaa intaan mar kale kulmi doono dhammaantiin waxaanu idin leenahay nabadgelyo
ila dadani warku taala
afartan jirka maantiyo inta ila dadaani